bandhigaas wuxuu bilowday subaxa axadda oo ku beegnayd toddoba iyo tobanka bishii labaad oo hadda aan ku jirno waxaana isugu yimi kambaniyo badan oo adduunka ah yaa soo qaban qaabiyo oo intaasoo shirkadaha isu keenay waxaa isu keentay gale u s aid baa sponsor garaysay hay-adda gargaarka maraykanka sa fiican sa fiican aad iyo aad ha ii dambeeyaano shirkadaha kale adiga maxaa keentay meesha oo la soo shir tagtay cabdiraxmaan aniga labada product oo aan xooga sida xooga uga shaqeeyo waa sisinta oo aan u dhoofiyo turkiga iyo liinta oo caradahan u dhoofiyo liinta nooca madow dalab baa baxay anigoo kale kambanigeyna somali fresh food ilaa iyo saddex boqol iyo konton tan oo order ah baan qabtay shalay sharikadaha kale ee soomaaliya ka yimid ma xasuusataa iyo waxay keeneen soomaaliya shirkado badan oo ka kala yimi gobolada kale gobollo kala duwan sida puntland oo kale maydiga laga keenaya sidoo kale malmalka muqdisho iyo gobolada dhexena waxaa laga keenay mooska freshka ah cambaha iyaga waa ku roonyahay liinta freshka ah marka bandhiga ma lasoo gebagabeeyey hadda daadurey bandhigii shalay baa la xiray oo ku beegaad kow labaatan ka bisha maalin khamiisa